walaalo meedkii ma la aasin markii u horeyso maantana waa nala siiyeen alxamdulilah galabtana four o'clock ayaa waxaa la dheh meedka waa diyaar ayaana siiyeen masaajidka oo islamic center la dhahayo abubakar oo magaca ku dheer oo balboa ku yaalo ayaa aan isku xirannahay marka kuwaasaa tagayaan oo qaadayaan oo mujari baa leeyihiin masaajidka marka mujarigaasa la dhigaya insha allah bari khamiista haddaa ilaahay yaraado saddexdii galabnimo aan rabnay inaan aasuseen u jecelnahay saddexdii insha allah waan gartay alxamdulilah saad sheegtay cisbitaalku baadhis buu sameeyey wax macluumaad ah amaba wax ku saabsan gabadhu sida u dhimatay miidan la wadaagay wax oose ku dhimatay oo nala wadaageen weli ma jirto oo noo dhahayaan oo waxanaa ku dhimatay amana waxanaa jirkeeda ku aragnay ama waxaas weli ma jirto laakiin waxaan oo leenahay inaa oo walaasheena oo iga yar aniga ifrax ahaan iga yar aamina la dhahayo aamina salaad oo inaan guriga naga horumartay inakoo la soconno ana gurigeeda kasoo baxayo iyadana gurigeeda kasoo baxaysa aan rabnay guriga inaan furno markii albaabka fureen laashay gurigaa gashay albaabka waa la jebiyey ninkii wuxuu yidhi anaha albaabka waan jebinaya wuu jebiyey ma manajerka apartmentkaasu ahaa marka markuu jebiyey ayaa walaashay guriga gashay markii gashay oo waxaa gashay garaajkiina gashay garaajkiina waxaa aragtay inuu garaaj yahay qolkii gashay qolkii inuu xiran yahay arag marka qolkeeda jiifka inuu xiran yahay markaa aragtay ayaa maxaan ku dhahayo wiilkii haddana jabiya ninkii manajerka la socdo oo barkimaha dhinaceeda yaalaan iyo waxaas aragtay waa usoo oroday hal dhinacaa xiran bay tiri hal dhinacna wuu furan yahay madaxa saankor u qaaday waxaaba la kulantaba madaxa iyo dhiiga sanka iyo maxaan ku dhahayo afka dhiiga ka saarayso markaa
ma cid looga shakisan yahay in walaasha amuna ay dileen ay ayaa jirta waxaa laga shakisan yahay waa odageeda waxaa laga shakisan yahay walaalo waa odageeda waa ninkii la dhaho cabdicasiis keero la dhahayo weeyaan waa maxaan ku dhahayo odageeda weeyaan aniga naftarkeeda ani iyo isaga waxaan isla hadalnay kowdii galabnimo markaa tahay maalintii axadda axadda ayaan isla hadalnay markaan isla hadalnay ayuu yiri asee tahay ma fiican tahay alxamdulilah tooto telefoonka ma qabanayse xaggee joogtaa inaan meel israacnaa rabnaa baanu dhihi markaas wuxuu yiri telefoonkeeda kale anaa wataa ani kii kaleba iyadaa wadataa oka waayahay aboo baan isku kala tagnay
ugu dambayntii walaali farax maadaama aad sheegtay in qofka laga shegsan yahay uu yahay ninkeeda xaggee hadda isagu u joogaa abo meel u joogo oo maanta aniga far ku fiiqayo ma jirto gaarigii markii ugu dambeysay oo la sheegaya see oo hadda oo detectivega sheegayaan itinka mandaydi mia ahayd sheegayaan meeshii oo telefoonku yaalay imperial county calico ayaa ugu dambeysaa la dhahay laakiin ilaa hadda meel far lagu fiiqaayo ninkaasi joogo oo ilaahi nagu abuurtay ma garanayno oona even hagga detectivekana waxba oo waxba ma ka helin ilaa hadda